soomaaliya ilaa nuur buulan meel magaceed la yiraahdo nuur buulan baan shaqo xirfad barasho oo baraagsiis loo yaqaan baan ka helay shaqadii baraagsiiska ahayd baa waxay isku bedeshay in la iga dhigo shaqo kumeelgaar ah oo bikaariyaad af norwijanka lagu yaqaano muddo saddex ilaa lix bilood ah baan sidaa ku shaqaynayay shaqadii kumeelgaarka ahayd baa la iiga dhigay haddana shaqo joogto ah oo fastiyob af norwijanka lagu yiraahdo oo boqolkiiba boqol ah waxaan noqday kaaliyo iskuul waa sida ay fartuun noo sheegtay dadka badankii way ku adag tahay in ay shaqo buuxda iyo afar caruur ah ay isku hayaan laakiin fartuun la mid ma aha dadka qaarkii waxaa intaa usii dheer shaqadii iyo ilmihii inay ka shaqayso shaqooyinka iskaa wax u qabsiga la yidhaahdo friville arbide waxay caawisaa dadka soo maray xaaladeeda oo kale fartuun waa soddon iyo laba jir waxayna ka mid tahay dadka minoritiga la yidhaahdo oo laga tiro badan yahay oo haddana dumar ah oo haddana soomaali ah oo haddana weliba ka sii ah dadka dumarka farakutiriska ah oo shaqaysta tirakoobkii sanadkii hore ee baa wuxuu sheegayaa in ka yar boqolkiiba soddon ay dumarka soomaali shaqaystaan waxaan kula kulanay fartuun xaafadda groenland ee magaalada oslo si qurxoon bay u labisan tahay qimaar u eg fanaanada ay qabtay bay xidhan tahay kama muuqato tacadilo iyo waxa lagu xanto dumarka soomaali wakiyaalo qurxoon baa madaxa u saaran oo muujinaya in xilligii guga la galay cidlaankii gacmaha u saaraa waxaa ka muuqato inuu kasii baabi'i rabo fartuun waa qof isku kalsoon oo enerji badan damaca nolosha fartuun waxaa ka muuqata inay damac dheer ka leedahay nolosha waxay tidhi waxaan imid norway sanadkii sanadkii baan oslo usoo guuray kadibna waxaan noqday hooyo oo caruur dhalid baa ii bilaamatay ilmihii igu horeeyey waxaan dhalay sanadkii kii afraadna waxaan dhalay sanadkii iyadoo ay xaaladaydu sidaa ay tahay bay haddana iga go'need mar walbaba inaan shaqaysto shaqo baan codsaday oo baraagsiis baan ka helay xanaanada caruurta baanhaaga sanadkii saddex xanaano baan ka soo shaqeeyey laakiin xanaanadii ugu dambaysay baa isiisay caddeyn shaqo oo atest af norwijanka lagu yidhaahdo iskuul nuur buulan la yidhaahdo baa sanadkii ka helay shaqo baraagsiis ah shaqadii baraagsiiska ahayd baa waxay ii noqotay shaqo bikaar ah oo kumeelgaar ah oo muddo saddex ilaa lix bilood ahaan sidaa ku shaqaynaya bikaarnimada sanadkii baa shaqadii kumeelgaarnimada ahayd layga dhigay shaqo joogto ah fartuun waxay maanta ku shaqaysaa sidii kalkaaliye iskuul oo kale waxay caawisaa caruurta u baahna caawimaada dheeraadka ah oo aan wakhti dheer galaaska fadhiyi karin bay bannaanka u bixisaa hawo soo siisaa caruurta ay fartuun caawiso waa caruur dhigata galaasyada koowaad ilaa galaaska afraad mararka qaarkood waxay u shaqaysaa sidii macalinimo oo kale laarar bikaar fartuun waxay kaloo noqotay qof maamulo meesha oo maamulo kumeelgaar ah bay noqotay aad baana loo jeclaystay waxqabadkeedii sidaa darteed baa la dhihi karaa fartuun in dadka badankii ay ku adag tahay in ay qaban karaan wax ay fartuun qabato shaqo buuxda oo kaamil ah bay haysataa afar caruur ah bay mas-uul ka tahay haddana waxay si dheer ah hawlihii haddana waxaa usii dheer hawlihii kale oo iskaa wax u qabsiga ahaa fartuun waxay noo sheegtay inay jeceshahay la shaqaynta caruurta oo ay tahay qof furfuran waxay kaloo noo sheegtay in maalmaha fasaxa ah sida wiikendiga ay mutadaawacanimo ama friville arbayd iskaa wax u qabsanimo ah ay ugala shaqayso xaafaday degan tahay iyo activiteteda caruurta loogu talagalay fartuun waxay bilowday inay wax barato waxaan doonayaabay tiri inaan helo shahaado xirfad oo ii sahlays inaan la shaqayn karo caruurtii dhallinyarada asbuucii laba maalmood bay wax barataa saddex maalmoodna way shaqaysataa fartuun waxay dalka timid iyadoon wax aqoon oo iskuulah aysan haysan hadda waxay dhiganaysaa dugsiga dhexe islamarkaana waxay rabtaa inay noqoto shaqaale u shaqeeya caruurtii dhallinyarada naaf baa waxay maalgelin ku sameeyaan waxbarashada dugsiga dhexe halka deegaanka oslo commuunin uu bixiyo waxbarashada caruurtii dhallinyarada furtuun waxay shaqaysataa boqolkiiba lixdan laakiin waxay heshaa mushaar u dhigma boqolkiiba sideetan markaan sanadka hore dib u firiya bay tiri fartuun iyo sidaan u shaqaynaya waxaa la gaaray markaan waxbarasho dib ugu laaban lahaa waxbarashada waxay ii sahlaysaa in qoraalkayga fiicnaado waxay kaloo ii sahlaysaa caawinta caruurta mana aha waxbarashada wax lagu qasbay oo waxaan aniga faa'iidada soo arkay anigaa doortay waxbarashada waxaan rabaa inaan horumar gaaro waa sidaa fartuun noo sheegtay ka bilow waxaad haysato dumar badan oo ajaanib ah baa suuqa shaqada ka maqan waxaana sabab u ah in aysan isku kalsooneen aqoon u lahayn waxa ay ka shaqayn karaan maadaama xirfad shaqanimo ay ka maqan tahay laakiin fartuun fikirkaa way bedeshay maan haysan xirfad shaqo laakiin xirfadda koriinnimada caruurta waan aqaanay waan is ogaa inaan caruurta aan ku fiicnahay caruurtana ay noqon doonaan waxaan ka shaqayn doono caruurteeda ayaa igu kalifay inaan guri joogto noqdo caruurteeda ayaa haddana sabab u noqotay inaan shaqadana helo bay furtuun noo sheegtay intaysan furtuun shaqada helin ceyrta ayaa codsi dhaqaale u qoran jirtay mayse jeclaysan mana ku faraxsaneen waana sababta ku kalifta bay tiri in ay nafteeda dabarto wax fudud maaha helitaanka shaqo waa inaad muujisaa waxaad ku fiican tahay maalintaan shaqada faastiga ah aan helay aad baan u farxay oo farxad darteed baan la qeyliyay bay tiri fartuun horudhaca dumarka dadaalka ay fartuun samaysay waxay isla markiiba horudhac weyn u noqotay dumarkii kale oo xaaladeeda oo kale ku jiray shaqada markay heshay kadib dad badan bay isbarteen oo dadaalkeedii dhiirigelin weyn u noqday oo muujisay in la shaqayn karo iyagoo haddana waalid iyo caruur mas-uul laga yahay in shaqo raadinta ay adag tahaba wax la garan karo laakiin maadaama laakiin haddana waxay ku xiran tahay sida uu qofka qalbi ahaan isaga dhaadhacsiiyo haddii aad iska dhaadhacsiiso inay adag tahay shaqo raadinta dan way kugu adkaan shaqo helitaanka shaqada waxaan bilaabay bay tiri fartuun markii uu curadkaygii iskuulka bilaabay saddexda yaryarna aan xanaanada dhigan jiray maantana ilaah mahadii waan gaaray guushaan rabay fartuun waxay ahayd qofkii ajaanib oo ugu horreeyay oo shaqo ka bilaabay iskuulka nuur buulno kadibna waxaa suurto gashay in dad badan oo ajaanib ah laga shaqaalaysiiyo iskuulka fartuun waxay jeceshaha inay caawiso dadka xaaladeeda oo kale soo maray ajaanib ahaan ana ugu horreeyay oo iskuulkan shaqo laga siiyo laakiin hadda toddoba ilaa sideed qof baan ku nahnay bay tiri fartuun iskuulka waa cusub yahay dad badan ayaan ka caawiyay siday halkan shaqo uga dalban lahaayeen la taliya baan u noqday maamulka iskuulka dad badan ayaan shaqo faasti ah ka helay halkan caawimaada naaf sida dadka badankii oo aan shaqada haysan fartuun waxay soo martay maamulka iyo waxtarka naaf hooyo keligeed ah baan ahaa waxaana heli jiray dhaqaalaha waalidka keligii loogu talagalay markuu dhaqaalihii obergang stonadka iga istaagay baan koorso dalbaday ilaa intaan ka heliyay baraksiiskii koorsadii naaf baan bilaabay baraksiis markaan helayna bikaar buu isku bedelay haddana bikaar baa wuxuu isku bedelay shaqo faasti ah oo aan maanta haysto waa sida ay fartuun noo sheegtay waxaad rabtaa samayn kartaa fartuun waxay ku kalsoon tahay dumarka kale oo walaaltinimada dumarnimo ka wada dhexayso waxay aaminsan tahay oo ay rabtaa in iyagan ay ku guulaysan karaan noloshooda sida ay iyad ugu guulaysata nolosheeda waxaan aaminsanahay in dumarka wax kasta ay ku hamiyaan gaari karaan haddii uu rabitaan jiro caruurtana aysan carqalad ahaan ku noqon karin hamigooda fartuun waa qofkii ugu horreeyay oo soo mara bangiga khayraadka ee kareen oo bixiyo casharo khibarada waayo aragnimada ku saabsan bangiga khayraadka waa wada shaqeyn ka dhexaysa xafiiska shaqada naaf saagana iyo kareen waxaa fikradan hirgeliyay maya eric bjorkman yunas oo xilyaheeda hore ahaa fartuun